جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dowladda shiicada iiraan iyo maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa xalay mar kale isweedaarsaday gantaalla sababay khasaa'ir kala duwan kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay deegaanka wargaadhi ee wilaayada shabeellaha dhexe dowladda xabashida itoobiya ayaa walaac xoogan ka muujisay awoodda mujaahidiinta bariga afrika kadib kulan u dhexeeyay taliyaha ciidanka maraykanka ee afrika iyo abay axmed kulan wadatashi ah oo looga arrinsanaya sii xoojinta amniga iyo dhireynta deegaanka ayaa ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan wilaayada islaamiga ee baay ayaa soo bandhigtay askar taa'ibin kuwaasoo ka soo goostay safka murtadiinta
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي waa sabti shan iyo labaatanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan dowladda shiicada iiraan iyo maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa xalay mar kale isweedaarsaday gantaalla sababay khasaa'ir kala duwan haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaan goordhow wax ka weydiinay walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow maxamuud jasaaka allahu kheyran walaalka abu xasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa soo xisibtiya taariikhna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha dulxija sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijri walaalka abu xasaan maalintii sagaalaad waxay sahyuuniyadda yuhuudda iyo sidoo kale shiicada iiraan isweydaarsanayaan tiro gantaale ah kuwaasoo labada dhinacba kala gaarsiinaya khasaa'ir kala duwan habeenkii xalay dowladda shiicada iiraan waxay mar kale gantaale ku garaacday dhulka yuhuudda xoogga lagu dejiyay ugu horeysa magaalada talaabiib oo xarun u ah yuhuudda waxaana goobaha sida gaarka ah ee gantaalada xalay ee yuhuudda lagu garaacay ay ku dhaceen ka mid ah dhismo ay leedahay wasaaradda arrimaha dibadda ee sahyuuniyadda yuhuudda oo ku taala gudaha magaalada talaabiib iyadoona dhowr gantaal ay ku dhaceen xaruntaasi sidoo kale sidoo kale goobaha xalay iiraan ay duqeyso waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha bengorion ee magaalada talaabiib iyadoona sidoo kalena burbur xoogan gantaaladaasi ay geysteen dhanka yuhuudda weli si rasmi ah uma qiraan duqeymihii xalay waxa kaga baktay iyo waxa kaga dhaawacmay balse waxay qiratay in xalay daqiiqda gudahood shiicada iiraan in ka badan toban gantaal ay ku garaacday dhulka yuhuudda xooga lagu dejiyey islamarkaana ay geysteen khasaa'ir kala duwan sidoo kale yuhuuddu waxay sheegatay in ikhtiyaashay ama ay dishay sargaal sare oo ka tirsan ciidanka kacaanka iiraan gaar ahaan saraakiisha qaabisan dhanka difaaca hawada sidoo kale yuhuudda waxay muujisay cabsi ku aadan in dhanka jowlaan ay hawada soo galaan diyaarado duuliyla-aanaha kuwaas oo ah kuwa isqarxinaya islamarkaana khasaa'ir kale hor leh sahyuuniyadda yuhuudda ay kasoo gaartay iyagoona digniino xoogan arrintaasi ka muujiyey dhanka iiraan marka laga hadlaya sidoo kale yuhuudda iyaduna xalay waxay tiro madaafiic ah ku garaacday ee dalka iiraan iyadoona magaalooyin kala duwan yuhuuddu ay beegsatay war ka soo baxay shiicada iiraan waxay ku xaqiijiyeen in duqeyn sahyuuniyadda yuhuudda ay ka geysteen deegaan dhaca koonfurta magaalada dahraan in halkaasi uu ku dhintay wiil lix iyo toban jir ah laba kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale waxay xaalad adag soo wajahday dadka saliibiyiinta ameerikaanka ah ee ku sugan dhulka yuhuudda xoogga lagu dejiyey wakaalada wararka a b waxay xaqiijisay ida soo xaganaysa mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee saliibiyadda maraykanka in in ka badan lix kun iyo afar boqol oo ruux amerikaan ah oo ku sugan gudaha dhulka yuhuudda xoogga lagu dejiyey ay dalbanayaan in si deg deg ah looga daabulo dhulka yuhuudda iyagoona cabsi xoogan ka muujinayo inuu ku habsado mid kamid ah gantaalada iiraan ay sida joogtada ugu garaacaysa dhulka yuhuudda sidoo kale maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa isagana niijab xoogan ka muujinaya dagaalkan dhanka cirka ee dhexmaraya isaga iyo shiicada iiraan mas-uul u hadlay sahyuuniyadda yuhuudda oo mid kamid ah wakaaladaha wararka la hadlay wuxuu sheegay in aysan ka maarmin in maraykanka si toosa uga qayb qaata difaaca yuhuudda oo dagaalka si toosa usoo gala isagoona xusay in keliya aysan ku filneen in maraykanka talooyin uu ka siiyey sida ay israiil israa'iil isaga difaaci karta duqeymaha iyo gantaalada kaga imaanaya dhanka iiraan wuxuuna xusay in haddii xataa maraykanka si toos usoo fargeli aysan isku hubin in ay ku filan tahay arrintaasi oo ay iska difaaci karaan sawaariikhda kaga imaanaya dhanka iiraan iyo sidoo kale guud ahaanba dagaalka iminka dhanka cirka ee ka dhexeeya sahaa-inada iyo sidoo kale shiicada iiraan dhanka kale dowladda shiicada iiraan waxa iyaduna ay goodhow xaqiijisay in ay nolosha ku qabatay toddobaatan iyo lix ruux oo jawaasiis u ahaa sahaynada yuhuudda kuwaas oo lagu qabtay deegaano kala duwan oo ku yaala gudaha dalka iiraan walaalka abu xasaan sida muuqata maamulka sahyuunida yuhuudda wuxuusan filayn ayaa ku dhacay waxayna tani muujinaysaa in sahaynada yuhuuddu laba ciladood ay isugu darsatay waxaana dhibaatada maanta sahaynada yuhuudda haysta sababteeda ay ku timid gantaaladii ugu horreeyay iyagoo ay ku garaaceen dhulka dhanka iiraan balse yuhuuddu waxaa musiibo ku noqotay jawaabtii kaga timid dhanka iiraan oo ilaa iminka maalintii sagaalaad duqeymuhu ay socdaan marna yuhuudda ma filayna markii gantaalkii ugu horreeyay ay ku riday dhanka iiraan in laba qodoba ay la kulmi doonto marka koowaad in maraykanka iyo guud ahaan gaalada caalamka ay ilaa intaan kusii fiirsan doonaan dhibaatada sahaa-inada haysata iyo xasuuqa joogtada ah iyo burburka hantiyadeed ay wajahayso iyo in iiraan ay ku dhiiran karta inay u jawaabto yuhuudda oo sidaani ay wax u samayso laakiin allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan oo labada cadowba madaxa isku geliyey oo jihaadukum waa mahadsani toshow kataa'ib al-ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay deegaanka wargaadhi ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe sida warbixintan uu ku haya xaaris cabdulqaadir
waa muuqaal xeesho badan oo soo bandhigaya mid ka mid ah weeraradii lagu dhigibixiyey maliishaadka kooxda ridada soomaaliya kaasoo ka dhacay deegaanka wargaadhi ee wilaayada shabeellada dhexe weerarkaas oo dhacay lix iyo labaatankii shawaal ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix xijiri ayaa geystay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca in ka badan konton askari oo ka tirsan murtadiinta ugu horreyn filimku inta uusan soo bandhigin sida u dhacay weerarkaasi guulaystay iyo khanaa'imta ay mujaahidiintu allah fildiyi ka soo furteen waxaa kataab al ikhbaariyaha ay milicsanaysaa mid ka mid ah mashaahidda murugada badan ee muslimiintu la nool yihiin waxay soo gudbinaysaa muuqaalo murugo badan oo ka turjumaya xaaladda mid ka mid a magaalooyinka muslimiinta taasoo ah khasada wili ku hoos jirta gumaadka yuhuudda كل جزء منك بحر من دماء كل جزء منك مهدوم المنابر laqadaadka ugu murugada iyo xanuunka badan ee uu soo bandhigayo filimkan waxaa ka mid ah sida duqeymaha bahalnimo ee yuhuudda ay u kala jarjareen hilbaha carruurta noloshana ugu gubeen ubadka yaryar iyo xitaa dadkii waxgalka ahay ku dhaqnaa magaalada khaza
في سطور العز والأمجاد ترمقها البصائر نفتح الأفواه في وجه التآمر ذلك الوجه الذي يلقى قضايانا كما يلقى muuqaaladan ee hordhac looga dhigay filimkan cusub ee kataab al khibaariya ay ka soo saartay weerarkii wargaadhi ee wilaayada shabeellada dhexe iyadoo muslimiinta filistiin gaar ahaan khasada dhibaataysan la dariisiinayo in geesyada tawxiidka ee bariga afrika aysan marnaba mooganin waxaa ku dhacaya ehelkooda ku dhaqan magaalada khaza نوادر أيها التاريخ لا تعتب علينا مجدنا mujaahidiinta ka halgamaya dhulkan bariga afrika kama dahsoona waxaa maanta ka socda khaza iyo hareeraheeda marnaba ma aysan ilaawin mana ilaabi doonaan ehelkooda reer filistiin balse si la mid ah jabahaadka kale ee mujaahidiinta waxaan ku mashquulnay dagaalka ka dhanka ah wakiilada yahuudda iyo nasaarada ee geeska afrika
منهم تبيع الدين جهرا تلثم الحسن
walaalahayna reer falastiin waxaan la qaybsanaynaa dhibaatada ay kala kulmayaan gaalada waxaan leennahay ku sabra khudlaaminta iyo garbaduubka ay idiin xidheen xukuumadda gaaloraacyada ah ee idinku xeedhan annaguna haddaan nahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadafka aan u dagaalamayno halkan bariga afrika waxaa qayb ka ah xoraynta muqaddasaadka muslimiinta ee falastiin allaah baan ku dhaartaye maanta meel aan idiin soo marnay haddii aan heli lahayn raggaa hortayda fadhiya ee maanta qalin jebinaya iyo kumanaan kale oo huquurta ku jira dhankiinna ayaan soo aadin lahayn allah
النور كشمس أشرقت ظل من بعد intaas kadib ayuu filimku ina dulgeynaya mid ka mid ah macaarigta lagula xisaabtamaya murtadiinta oo ah dabadhalafyada yuhuudda iyo nasaarada waxaana uu soo gudbinayaa baacsiga murtadiintii ku sugnaa duwargaadhi ee subaxnimadii khamiista xilli ay taariikhdu ku beegneed kii shawaal kuwaas lagu weeraray saldhig weyn ay kaga sugnaayeen deegaankaasi wargaadhi
اقتلوهم حيثما وجدتموهم واضربوا كل بنان بدم ستذوقوه هو إن جاء إلي من يلاقيك غدا قسم مني ووعد لا نجوت إن نجا لا نجوت إن نجا اقتلوهم حيثما وجدتموهم واضربوا كل بنان بدم ستذوقوه هو إن جاء إلي قسم مني ووعد markii las fara saaray geesiya tawxiidkan ay sameeyeen taqadum ballaaran waxaa adkaysan weeyey askartii shayddaanka oo ooda jabsaday bakhtiyo badan iyo dhaawacyada murtadiin ayaa loogu tagay xerada halkaas ay murtadiintu uga carareen gaadiid dagaal iyo ogabkii ciidan
إن صهيور ستهوج الثكال ولها الموت الزوال سوف تصلى بجحيم حارق ثم تغدو كحطام ثم نحكمها قرار إن هم عاد لعدنا ثم نحكمها قرار إن هم عاد لعدنا ثم نحكمها هو إن جاء إلي قسم مني ووعد dhanka kale waxa ay kaamiradu qabanaysaa firxad saf ballaaran oo murtadiinta ah kuwaasoo gebi ahaanba ka quustay rajadii ahayd in iska difaacaan mujaahidiinta siday sheeganayeen
إن صهور ستهوج الثتان ولها الموت الزوام سوف تصلى بجحيم حارق ثم تغدو كحطام ثم نحكمها قرون
ciidamada mujaahidiinta ayuu filimku soo gudbinaya iyagoo gacanta ku haya saldhiggii murtadiinta ee wargaadhi qanimaysanayana qoryihii iyo hubkay ku soo dagaalgaleen maliishaadka riddada ah iyagoo ugu dambeyn dab qabadsiinaya qaar ka mid ah gaadiidka loo soo diyaariyey in shareecada islaamka lagu carqaladeeyo laguna dhibaateeyo muslimiinta
بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا ugu dambeyn waxaa isdaarkan cusub lagu arkayaa gaadiidka hub iyo sidoo kale sanad ciidan oo mujaahidiintu ku soo qanimaysteen weerarkii wargaadhi ee dhacay kii bishii shawaal ee lasoo dhaafay filimkan ayaa ku biiraya aflaamta kataab al ikhbaariya ay ku soo bandhigto weerarada barakaysan ee geesyada islaamka ay ku halgaadayaan maliishaadka murtadiinta ee u adeega danaha saliibiyiinta kuwaasoo allah fadligii ku fashilmay xamladii saddex sano ka hor kooxda riddada oo madaxweynaha gurguurtay ay ku iclaameen shareecada islaamka howlgalkii wargaadhi aana imaanayay xilli isdardarle ay ku socdeen camaliyaadka mujaahidiinta kuwaasoo intii lagu guda jiray ay mujaahidiintu afka ciidda u dareen boqolaal askari oo shareecla dirir ah ayna soo ceshteen gacankuhaynta degmooyin iyo deegaano dhaca wilayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo sidoo kale bariga hiiraan أننا أسد البطان فيه بالحق نسود مثل ما كان الجدود فيه أقصانا يعود فيه تلتئم الجراح فيه بالحق نسود مثل ما كان الجدود فيه أقصانا يعود فيه تلتئم
mahadsanid xaaris dowladda xabashida itoobiya ayaa walaac xoogan ka muujisay awoodda mujaahidiinta bariga afrika kadib kulan dhex maray taliyaha ciidanka maraykanka ee afrika iyo abey axmed nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo diyaariyay kulankan oo ka dhacay xarunta safaaradda maraykanka magaalada addis ababa ee caasimada dalka etoobiya ayaa waxaa wada qaatay genaraal michael injili oo ah taliyaha taliska maraykanka ee africom iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya saliibiga lagu magacaabo abiy axmed labada dhinac ayaa kulankooda diiradda ku saaray walaaca ay ka qabaan awoodda carakada mujaahidiinta al-shabaab ee kusii faafisa bariga afrika iyo khatarta etoobiya ee arrintaasi ka muujisay war ka soo baxay safaaradda maraykanka etoobiya ayaa lagu yidhi sidan jenaraal michael angeli oo ah taliyaha ciidamada maraykanka ee africom ayaa booqday etoobiya wuxuuna la kulmay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed wadahadalkooda ayaa diiradda lagu saaray ka hortaga khatarta al-shabaab ee geeska afrika ayaa lagu yidhi qoraalka safaaradda oo lasoo dhigay bartaxa taliyaha taliska maraykanka ee africom ayaa maalmihii lasoo dhaafay safaro ku kala bixinayay qaar ka mid dalalka dhacabariga afrika isagoona madaxda dalalkaasi kala hadlayay cabsida uu maraykanka ka qabo in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku faafto dalalkaasi michael angeli ayaa dhowr cisho ka hor booqasho ku yimid soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka muqdisho hargeysa iyo berbera isagoona kulamo la qaatay madaxda murtadiinta mahadsanid abushayba kulan wadatashi ah oo loogu arrinsanayay sii xoojinta amniga iyo dhireynta deegaanka ayaa ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya kulankan oo ahaa mid wadatashiya loogana arrinsanaya sidee loo xoojin karaa amniga degmada iyo deegaanada hoos yimaada sidee loo xakamin karaa xawaaraha lagu wada gaadiidka iyo mootooyinka noocyadooda kala duwan iyo sidoo kale ilaalinta dhirta iyo kahortegidda xaalofidda ayaa waxa uu ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxauna dhex maray maamulka islaamiga ee degmada boqa qable oo waxgaradka iyo dhaqanka degmadaas mas-uuliyiinta iyo waxgaradka kulanka ka soo qayb galay ayaa goobta isku dhaafsaday talooyin muhiim ah oo dhaxalgal ah iyo sidoo kale qodobo muhiim oo sal u ah badbaadinta bulshada iyo deegaanka magaaladeennan iyo dhammaan walaayaadkeena islaamiga waxaa ka jiro amni istiqraar iyo nabadgelya ka jirto wax allaala marka wixii amniga wax u dhimaayo ama qalqalgelinaayo inaan ka hadalno waxaan insha allahu tacala dadka muslimiinta aan leenahay qoray dambe oo aroos inta la geeyo xabada laga rido mamnuuc waay aad baa loo fahamsidaan dareemayo qodobka afaraad dhirta la baabi'inaayo dhirtu way badan tahay qaybna dhuxulaa loo jiraa dadna waxay ka shaqaystaan tiirishay waxaan ay guraan geeda ay nabad guriyaan dadna dhistay ka shaqeeyaan oo dhistay intay guraan ay ganacsi u qaataan waxaan dadka muslimiinta u sheegaynaa ilaa idinkii subxaana wa tacaala dhis dambe ama tiirir dambe ama dhuxul dambe dhexdeenna lagama ogolo insha allah tabaaraka wa tacaala dadka ku intixaaman shirmooyin jadiidkii meel la maraa la'yahay xoolihii meel daqaan bay la'yihiin xoolihii luma waraabaha ku laayo dadweynaha ku intixaaman shirmooyinka iyo daaqxidheennada waxaan sheegaynaa qofkii la ogaado ama lagu arko inay oodan tahay daaqxidheen ama sharmo waxa loo yaqaano waxaanu sheegaynaa inuu kulmi doono tilaab sharci waafaqsan insha allah tabaaraka watacaala waxaan leenahay in badan soo noqnoqotay shilkeedana u batay mootooyinka dadka dhaydhirta ah mootooyinka xawaaraha lagu wadaayo oo in badan magaalada dhexdeeda iyo wadooyinka kale waxaan insha allah leenahay marka dadka magaalada dhexdeeda mootooyinka ku cadaabaya iyo baadiyaha magaalooyinka waxaan leenahay insha allah tacaala ha ka waantoobaana qofkii lagu qabto magaalada dhexdeeda soo xawaaro ku socdo ama qaab xun u wado tilaab baa laga qaadi doona insha allah tabaaraka watacaala qaar ka mid a waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka degmada boqa qable oo goobta kulanka ka hadlay ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay qodobada kulanka laga soo saaray iyaguna dhanka kale bogaaday awaamirta ka soo baxday maamulka islaamiga ah adigoo cadow leh cadowgaadina uu kaa fogoyno kula joogo in maalaa yacni wax u ririddo doqonnimo ayay noqonee ha noolo asturo waxa gacantahayna ku jiro waxa naga maqan ha noolokan waxaan waxaan ku ridna cadow iyo ramya ha noqoto qodobada kale dhammaan mootooyinka ay ugu dambeeyaan waa fasaad fasaadaa ku saakadaan ninkii joogaa joogo magaaladan markii la qaxweynaayey mooto labalgoodlay aad moodaysa inuu cadow eryahay wax alla wixii galay magaalada dhexdaa lagu geliyey ummaddii waa ishaadatay goobjoogan ka ah xaalufinta dhirtoo kale sida dhista la guraaya qori cadaadka oo maaragtay dadka ay gurayaan xoogaa culays baa ka jira dadka waxay samaynayaan geedihii maaragtay oo qoynaay ayayba qallijinayiinba saliid cadday ku shubayaan dhowr biri kadib geedkii waa uu qalalaa marka jasaakum allahu khayran warkaas asagana maaragtay waa noogu jiraa arrinkaas ha laga waantoobo qoryaha maxaan ku dhahdaa bilaash macnalaan loo ridaaya ha laga waantoobo ninkii doonfaar iska dilaayo oo doonfaar in iska dilo maxaan ku dhahdaa beerta aska hayo nin walbaba waxaas leeyahay maxaas ahay nabadoonaas le nabadoonkiisa ha soo mara nabadoonka walaayada ha ka cosado in ninkaas as qoriga loo fasaxo beeraha xoolaha lagu aadinaayo la daajinaayo beeraha juhdiyaa galay qarashaa galay walaalaa wax ka rabo xoolaha beeraha ha loo tashto xoolaha dadaa la jiro dadaas kale haddii maarata la cisho waayana koley awaamirta oo soo baxday iyaas maarta la kulmi doonaa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah nin geeliisa la jooga oo maxaan ku idhaahdaa geeli la jooga oo qorina haysta qorigana dhulka uu u yeello ayaa geel kale nin kaloo wado oo qorina garabka ugu jiro ayaa ku soo aaday walaalow wuxuu dhahay geelaan meesha iigu jiro geelaan ka iga wareeji maba la hadlaayaba ilaa qoriga ma og tahay imtixaanuu wataa xaniyo badanuu lee qoriga war iga wareeji maya ninkii kale qoriga dhulka u yeelay waa soo qaatay qoriga markuu arko yidhi, haa adiga maad ahayd balaay ha ku dhacda geelaan muxuu rabaa muslimnimadii iyo ehelnimadii iyo walaaltinimadii ma taallo qorigaana nin wa'ah walaalna wa'ah oo aqoondarro dadka haysata waaye walaayadaa ka hor timid nabadoonadaa ka hor yimid cuqulladaa ka hor timid ummadda dhamma islaamkaa ka hor timid lama ogola dhis in la raro tiirka la gooyo geed qoyn la gubo waa go'on tahay arrintaas qofkii lagu helo waa ku kaligiis cid maaragtay oo ka argaynaysa iyo cid la socotay cid wehel waya male maamulka islaamiga ee degmada booqa qable iyo midka guud ee wilaayadda hiiraan ayaa si xiriira kulmo wax ku ool ah oo la qaata qaybaha kala duwan ee bulshada mahadsanid cazam ugu dambayntiina wilaayada islaamiga ee bacy ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiinna kuwaasoo ka soo goostay safka murtadiinta sida warbixintan uu ku haya bashiir muxiidiin abu ayman cabdiraxmaan keerow xasan iyo faysal maxamed aadan labadan askari waxay muddo bilooyin ah ka tirsanaayeen maleeshiyaadka maamulka ashaadalo diriirka isku magacaabay koonfur galbeed halka cali maxamed xasan maadiye oo asna ah taa'ibka saddexaad wuxuu muddo toban sano ka tirsanaa isla maamulka gaalaraaca ah ee koonfur galbeed ee ku sugan magaalada baydhabo maamulka wilaayada islaamiga ee baay ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo dhoweeyey saddexdan askari oo taa'ibiinta ah markii ay soo gaareen degmada buulafulay xarunta maamulka islaamiga degmadan ayaa towxiidka loogu qabtay taa'ibiintan kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay saddexdan toobad keene ugu horeen mid kasta oo iyaga ka mid ah waxa uu ka hadlay qaabka uu ugu biiray cadowga muddada uu ka tirsanaa iyo waxyaabihii uu kusoo arkay bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magahay cali maxamed xasan maadey idan ka tirsanaay koonfur galbeed daraawiishtii ka tirsanaay may waan shalay yaabahay maasha allah baydhawo karaahi aad baydhawo leh haddana katabay meeqa sano aad ku jirtay toban san wax tababar ee ma soo qaadatay tababaraa qaadaa siyeed biloodaa qaaday siyeed biloodaa qaaday may waa meela raayis hadda maashaalla geegada mewa meela raayis ee milisito mewa gaale amaareda tobaraasi oo ajanabi oo amaare gaaleda tobaraasi mewa anta idiyeed gaan furanga laasiinka dhawaaya magacay waxaa la yidhaha faysal maxamed aadan waxaan ka raacay gobolka baay baydhabo tagay meel la yidhahda bardaada niyow meesha wax dhaqan la yidhahda mi ma jiraan wax oo masaakiinta xadgudub iyo wax liifgaraac iyo shacabka la dhibaateynayo wax saas ama wax sharci la yidhahda meesha waxba kama jiraan magaalada horta magaalo oo iska dhib badan waaye waa nimankaas dartooda macnaa shacabkii magaalada dhan waa laga kala guuri eber waaye kulley askarna waa ogtahay xaaladeeda maano wallaahi wax dilkaaba horanba macnaa ummadda laska liif garaaca iyo silac iyo magaaladii qofka xuriilimada laga qaadayo saas cabdiraxmaan keero xasan isaaq shan bilood ama lala jari waana miirmo la socdaana miirleysku fidhaay shanta bilood maxay ka roogayada dhaganjo ka hadayreed madii etoobiyaan walaalado ay walaalaasan aragayaa dhaganjo ba ka haday shacabka la dhibaatayo riyadana si anaka baa waaysanayma shanta bilood maxaa ka deeri lahayn ugu dambeyn askartan taa'ibiinta ee uu soo bandhigay maamulka wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka hadlay qaabka loo soo dhoweeyey iyagoona baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadkii ay kaga soo tageen safka cadowga allah maasha allah dhibaatay walma jirta higi walka dilay walka dhaawaye walka dhibaatay walka hoogay walka dhee rafaad bilaaye mila raayis wadan hadda naweyde maanaa haddanta aadaw nawedu meeshin arlaay sinka baalaay maanaa anti aydaydan wallahi meerlaay intii ma mila raayis e mila sito maa sinka dillaay wali sanka dhimadaasan wali kaalma ishiidi mila raayis diingan dhimadaayt waleedan dhimadaayt masii jiidi walka dilaayad daad dilaayad dhigtutunga galaayad mila raayis e lanka waleedan dilaayad mesh ad walki walilkiin dilaay meshiidi maa mela raayis maykaarlaay e asaabt meerlaay anoo dambean mela raayis e ilaahay aan noqdoorlaay maa mela raayis wadankan barwaaw mayka dhibaateew abnisii suguñi antasku kooyaarlaay nado intii dhibaatadaasito meelasito oo adan waleedan dhimatay aa karan maa lakin su-aale oo e adoor hooraso mela raayis waleedan dhimatay ningoyna salaad i walba ad lakin gudaya oo ilaahay mela raayis ngaabidayn ilaahay kufurati oo maykaarlaay hanagoyaskatowbashaarlaay ma gaanfurngalay dhawaay maasha allah milaraaysa iyadiyada layn dhawaay gaanfurngalay dhawaay maasha allah dhibaato walba maynjeysan wallaahi niyow dhallinyarada horta waxaan u sheegayaa cid allaale ciddii meesha ku jirta inuu ilaahay meesha ka soo bixiyo nolosha maanta ay ku jiraan waxawaaye nolosha hadda maanta anaan ku jira waxawaaye isku mid maahan tii horaan ku jiraaye askartan taa'ibiinta ee lagu soo bandhigay degmada buulafula ayaa qayb ka noqonaya tiro askar toobadkeenayaal ah oo muddooyinkii lasoo dhaafay si aada u soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan kuwaasoo allaha fadligii ajiibay baaqii hoggaanka mujaahidiinta iyo odayaasha dhaqanka soomaaliyeed aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu